بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamuliyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah horumarka ka jira waddanka afghanistan oo sii bullaalaya iyo imaarada oo ku dhawaaqday in gaadiidkii dowladdii hore ay kala soo wareegtay dadka shacabka ah dib loogu celinayo gacantooda iyadoo dhanka kale xukuumadda kaabul ay lacaga bilo ah u qortay dadkii ka dawarsanayay waddooyinka muxuu noqon doonaa mustaqbalka dagaalka ka holacaya gudaha filistiin iyo lubnaan haddii mar kale kursiga maraykanka uu ku soo rogaal celiyo donald trump mise burburin doonaa riyada yuhuudda ah inay sii huriyaan colaadda bariga dhexe isbahaysiga nato oo qaaradda yurub ka wada dhoolatus nukliyar kumanaan tahriibayaal ah oo ka soo tallaabay xadka meksiko kuna sii jeeda maraykanka xilli toddobaadyo oo qura ay ka harsan tahay doorashooyinka madaxtinimo ee maraykanka weeraro lagu dilay askar ka tirsan dowladaha burkina faso maali iyo nejar oo siyaabo kala duwan uga dhacay galbeedka afrika qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii sagaal iyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoum
وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ka howlgala galbeedka afrika ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo lagu naafiyey cadowga allaah mid ka mid ah weeraradaas waxaa lagu qaaday fadhiisin maliishaadka xukuumadda ridada maali ay ku leeyihiin magaalada faato oo dhacda gobolka mubti waxaana weerarkaasi lagu dilay ilaa saddex askari iyadoo mujaahidiintu ay soo qaniimaysteen hub leh nuucyo kala duwan sidoo kale ciidamo ka tirsan jamaacadda ayaa waxay ku guulaysteen in weerar xoogan ay ku qaadaan fadhiisin maliishaadka xukuumadda ridada nejar ay ku leeyihiin deegaanka asmaqa ee dhaca mandiqadda agaades oo u dhow xuduudda aljazaa'ir iyo nejar waxaana weerarkaas lagu dilay ilaa toddoba askari iyadoo mujaahidiinta sidoo kale ay dabqabadsiiyeen saddex ka mid ah gaadiidka cadowga waxaana jira hub isugu jira nuucyo kala duwan oo gacanta lagu dhigay howlgalladii saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiinta ay fuliyeen waxaa sidoo kale ka mid ah weerar lagu qaaday fadhiisin maliishaadka xukuumadda ridada burkina faso ay ku lahaayeen deegaanka waad waxaana weerarkaasi lagu dilay ilaa hal askari iyadoo sidoo kale weerar lagu qaaday fadhiisin kale oo ku yaalla deegaanka kalbuu waxaana isagana lagu dilay askari kale mujaahidiinta ayaana waxay soo qaniimaysteen hub isugu jira nuucyo kala duwan weeraradan ayaa qayb ka noqonaya howlgallada jihaadiga ah ee lagu dhiig bixinayo cadowga allaah ee ay fulinayaan mujaahidiinta iyadoo dhanka kale jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin maalmihii lasoo dhaafay ay waday xamlad dacwi ah oo ka dhacayay waddamada nejar burkina faso iyo maali kuwaas oo lagu baraarujinayo dadka muslimiinta ah arrintaas oo ay aad u hadalhayeen warbaahinnada reer galbeedka iyo sidoo kale sirdoonnada dowladaha saliibiyiinta كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag waddanka afghanistan wuxuu ku tallaabsanayaa horumar ballaaran imaarada islaamiga ah ee afghanistan waxay ku dhawaaqday in dadka shacabka ah ay dib ugu celinayso gaadiidkii ay ka dhacday xukuumaddii hore iyadoo xukuumadda kaabul dhanka kale ay mushaar u qortay dadka ka dawarsada waddooyinka warbixin arrimahaasoo koobaysa waxaa inoo hayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa alaaba halkan ka soo jeediya walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhibaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaannu ugu horayn xubinteenna ku daahfureynaa warbixin uu daabacay mid ka mid ah wargeysyada galbeedka oo diiradda saaraysa sida uu noqon doono mustaqbalka dagaalka hadda ka holcaya gudaha filistiin iyo lubnaan haddii mar kale uu kursiga maraykanka ku soo rogaalceliyo donald trump mase burburi doontaa bay saxiifaddu leedahay riyada yuhuudda ee ah inay hadda sii huriyaan colaadda bariga dhexe warbixinta oo wax ku dhisanaysa sida lagu arko gorfaynta lagu sameeyo arrimaha gobolka iyo sida ay xaaladdu isku beddeli doonto haddii mar ay soo gebagabowdo doorashada dalka maraykanka ayaa sheegtay in haddii donald trump mar kale uu ku soo fadhiisto kursiga aqalka cad ay xaaladdu boqolkiiba boqol ka duwanaan doonto sida ay maanta tahay waxa uu wargeesku sheegayaa in donald trump iyo benyamin netanyahu uu hadda ka dhexeeyo cilaaqaad xooggan oo aanan la dheeelsan karin haba ahaata sidaayee waxaa lagu warramayaa in donald trump marnaba uusan doonayn inuu sii socdo dagaalka hadda ka holcaya dhulka loo bixiya bariga dhexe go'aankiisa uu fagaarooyinka inta badan ka sheegana uu yahayba in xilka haddii mar kale uu la wareego holaha ugu horreeya ee uu qaban doono ay noqonayaan inuu soo gebagabeeyo colaadaha hadda ka holcaya min laga soo bilaabo ruushka iyo ukrain lubnaan ilaa filistiin taasoo mararka qaar xitaa lagu fasiro waxaa goobta dagaalku uu ka socda ka talin doona mar weliba cidda awoodda leh balse meesha sinaba ugama bixi doonta ujeedkiisa ugu weyn ee ah in yuhuudda ay si buuxda u saldhigtaan guud ahaan dhulka filistiin lana musaafiriyo dhammaan filistiiniyiintii dhulkaas u dhashay iyagoo loo daadguraynayo waddamo kale dagaalka waan joojinayaa balse yuhuudda waxaan u oggolaanayaa in si buuxda ay u saldhigtaan dhulka filistiin waa mid ilaa hadda ay qaadan la'dahay cuquusha dadka oo suuragal ma ahan mid ah oo xitaa haddii yuhuudda uu trump gacmaha qabto misena uu ku amray in dagaalka ay joojiyaan waxaana marnaba xabadda aanan joojin doonin buu yidhi wargeeska macaariif kooxaha muqaawamada filistiin iyo shacabkooda oo hadda muddo sannad ah wada dagaalka si guud warbixintan waxaa laga dhadhansanaya ayaa ah in trump uu doonayo soo gebagabaynta dagaalka bariga dhexe balse uu ku doonayo waddo aanan marnaba suuragal ahayn oo ay ka soo laabteen aragtiyo kala duwan oo sheegaya in middaas ay noqon doonto riyamaalmeed cad oo uu trump wado haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa wargeeska exbress ee ka soo baxa dalka ingiriiska waxa uu daabacay gaashaanbuurta nato oo toddobaadkan yurub ka wada dhoolatus aanan horay loo arag oo nukliyerka waxaa sidoo kale warbixinta majalladan ku lifaaqan hadallo ka soo kala yeeray hogaamiyaasha waddamada ruushka iyo ukrain ugu horrayntii toddobaadkan waxa uu bilowday xilli isbahaysiga nato ay wadaan dhoolatus xooggan oo dhanka nukliyerka waxaa muuqaallo iyo sawiro lagu baahiyo baraha kala duwan ee internetka lagu arkayay waddamo badan oo ka tirsan gaashaanbuurtan oo si wada jir ah u sameynaya dhoolatuska waxaa durbadiiba middan lagu tilmaamay inay tahay dhoolatus la doonayo in lagu sharjibiyo ruushka maadaama muddooyinkan dambe valadimir putin uu si joogto ah ugu hanjabayey haddii mid ka mid ah waddamada reer yurub hub uu soo dhiibay lagu garaaco gudaha moscow ay iyaguna qaadi doonaan tallaabo uu caalamku dhagaha faraha la gashto oo uula jeeda inay adeegsan doonaan hubka sida daran wax u gumaaday ee nukliyerka dhanka kale xogtu sida ay tibaaxaysa markii gaashaanbuurta nato ay bilaabeen dhoolatuskan waxa uu markiiba ruushka isagana ku dhaqaaqay dhoolatus u gaar ah hubkiisa nukliyerka isagoona riday madaxyo fara badan oo nukliyer ah taasoo iyadana dabcan u muuqatay jawaab deg deg ah oo ay xukuumadda moscow ka bixinayso waxa dhoolatus ah ee ay waddo nato ugu dambayntii sida warbixintu ay tibaaxayso waxaa toddobaadkan markii gaashaanbuurtan dhoolatuskooda uu bilowday hadal jeediyey valadimir zeleniski oo ah hogaamiyaha xukuumadda kiyef isagoona yidhi yukrain waa inay heshaa hub nukliyer ah oo ay isku ilaaliso ama waa inay qayb ka noqotaa isbahaysiyada kale marka laga reebo nato annaguna hadda ma garan karna isbahaysiga aan isdhihi karna waxtar ayuu leeyahay hadalka ninkan ayaa dabcan waxa uu muujinayaa sida xukuumaddiisu ay baahida weyn ugu qabto helitaanka hubka nukliyerka maadaama kuwa xargagoosad ah ay ku noqdeen hanjabaadaha isdabajoogga ah ee ka soo gaaraya dhanka moscow haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa warbixin inta badan ay daabaceen wargeysyada the telegraf iyo the sun iyo kuwo kale oo fara badan taasoo ka hadlaysa kumanaan tahriibayaal ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka soo gudbay xadka dalka mexico kuwaasoo doonaya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u galaan gudaha dalka maraykanka waxay xoguhu inta badan sheegayaan in kumanaankan tahriibayaasha ah ay intooda badan ka baqanayaan in lagu gaaro doorashada maraykanka maadaama haddii mar kale uu kursiga kusoo rogaalceliyo donald trump ay riyadoodii noqon doonto mid bacaad lagu shubay sababtuna waa in ninkan uu yahay mid liddi ku ah qulqulka tahriibayaasha ee sanad weliba gudaha u soo gala waddankan arrinta ugu badan ee uu ku soo celceliyo marka uu joogo goobaha xafladaha iyo isku soo baxyadiisa gaarka ah ee uu qabsada ayaana ah in shaqada ugu horreysa ee uu qaban doono ay noqon doonto in gudaha dalka maraykanka aanan lagu sii arkin ruux soo galooti ah xitaa ha ku noolaado tobannaan sano taasooba lagu fasiray xitaa qofka haddii uu haysto baasaboor dib ayaa loogala laaban doonaa guud ahaan inahaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan imikanna u wada laabanna dhanka walaalkan suhayb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii sagaal iyo labaatanaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada waxaa halkan inooga soo jeediya alaaba walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن dhegaystayaal kusoo dhowaada xalqadii sagaal iyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinayno kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin waxaan ku guda jirnay baabka labaad fasalkiisii saddexaad wuxuuna qoraagu ka warramayey sida uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam u hantay maxabbada iyo kalgacaylka mujtamaca islaamiga ah ee hanaqaaday wuxuu qoraagu leeyahay maalin maalmaha ka mid ah abuubakar ibnu abi quxaafa allaha ka raali noqday ayaa si xun loo jirdilay markii uu soo islaamay kadib waxaana loo garaacay si daran cutbah bin rabiica ayaa ku soo dhowaaday oo ku bilaabay inuu ku garaaco kabla magday wuxuuna kaga garaacayay wejiga cutba ayaa ku fadhiistay caloosha abuubakar qabiilkiisii banutaym ayaa qaaday oo abuubakar waxay geeyeen gurigiisa iyagoo yaqiinsaday inuu tani u dhimanayo galabkii ayuu hadlay isagoo leh muxuu sameeyey rasuulkii allaah dadkii guriga joogay ayaa canaan iyo aflagaadda ugu jawaabay markaasay u tageen hooyadiis ummulkhayr waxay ku yidhaahdeen wax uu cuno iyo wax uu cabasii markii ay keligeed ku noqotay waxay ku cadaadisay inuu wax cuno laakiin mar kale ayuu ku yidhi muxuu sameeyey rasuulkii allaah waxay ku tidhi allaah baan ku dhaartayee ma aanan maqal wax ku saabsan saaxiibka wuxuu ku yidhi waxaad soo weyddiisaa ummu jamiil bintu khataab markii ay u tagtay ummu jamiil waxay ku tidhi abuubakar wuxuu ku weyddiinayaa maxamed ibnu cabdillaah ummu jamiil waxay tidhi ma aqaan abuubakar iyo maxamed ibnu cabdullah laakiin haddii aad rabto inaan kuu raaco wiilkaaga waan ku raaci karaa waxay tidhi ii raac markaasay raacday ilaa ay arkeen abuubakar oo suuxsan ummu jamiil waxay u dhowaatay abuubakar iyadoo ku qaylinaysa ilaahay baan ku dhaartaye dadkii sidan kuu galay waa kuwo faasiqiin ah oo gaala ah waxaanan rajaynayaa in allaah uu kaaga aargudo abuubakar wuxuu ku yidhi muxuu sameeyey rasuulkii allaah waxay tidhi hooyadaabaa ku maqlaysa abuubakar wuxuu ku yidhi waxba dhib ha u arkin waxay tidhi nebigu sala allahu calayhi wasallam wuu fiican yahay xaaladdiisuna way wanaagsan tahay wuxuuna ku yidhi xagee buu joogaa waxay ku tidhi wuxuu ku sugan yahay guriga ibnu arqam wuxuu markaa ku yidhi allaah baan ku dhaartayeh cunno iyo cabitaan dhuunteeda marin maayo ilaa aan u tago rasuulkii allah sala allahu calayhi wasallam kadibna waxay sugeen ilaa inta uu jawiga ka degayey markaas ayay kaxeeyeen oo ay u geeyeen rasuulkii allah tusaalayaasha ka tarjumaya maxabbadii ay saxaabadu u qabeen rasuulka allaah waxaa ka mid ah gabar ka dhalatay reer ansaareed ayaa soo baxday iyadoo aabbaheed walaalkeed iyo saygeedii lagu dilay dagaalkii uxud waxay tidhi muxuu sameeyey rasuulkii allaah waxay ugu jawaabeen wuxuu ku sugan yahay xaalad wanaagsan iyo sida aad la jeceshahay waxay tidhi itusa si aan u arko markay aragtay waxay tidhi musiibo kasta oo dhacda haddaadba adig ka badqabto waa mid fudud rasuulkii allow sidoo kale khubayb markii la saaray tiirkii lagu dilayey gaaladii waxay ku yidhaahdeen ma jeclaan lahayd in moxamed sala allaahu calayhi wasallam la keeno booska aad maanta taagan tahay wuxuu yidhi maya wallaahi ma jecli inay qodax yar taabato markaas ayay gaaladii ku qosleen zayd bin thaabit wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa maalintii dagaalkii uxud ii diray inaan raadiyo sacad bin rabiic wuxuuna igu yidhi haddii aad aragto igu salaan waxaadna ku dhahdaa rasuulka wuxuu ku leeyahay maxaad dareemaysaa wuxuu yidhi waxaan ku wareegay meydadka ilaa aan ka helay isagoo ay nafta ka sii baxayso jidhkiisuna ay ku yaallaan toddobaatan dhaawac oo isugu jira towrey seef iyo fallaaro waxaan ku idhi sacad rasuulka ayaa ku soo salaamayey wuxuuna ku weyddiinayaa maxaad dareemaysaa wuxuu yidhi salaan iga gaarsii rasuulka oo waxaad ku dhahdaa rasuulkii allow waxaan dareemayaa udugii jannada sidoo kale waxaad qoomkayga ansaar u sheegtaa ilaahay hortiisa wax cudurdaar ah kama heli doonaan haddii rasuulka waxyeelo gaarto iyadoo mid iyaga ka mid ah uu nool yahay markaas ayay naftu ka baxday abudujaana maalintii uxud wuxuu dhabarkiisa ka dhigay teed ama gaashaan uu ku difaacayay rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuuna isku dhigayey fallaaraha nebiga lagu soo tuurayey isagoon marna isdhaqaajin maalik alqudrina wuxuu dhuuqayay dhiigga ka yimid dhaawicii rasuulka sala allahu calayhi wasallam ilaa uu ka nadiifiyey rasuulka ayaa ku yidhi iska tuf dhiigga maaligna wuxuu yidhi wallaahi inaan tufaynin abuu sufyaan ayaa yimid madiina markaas ayuu u golay gabadhiisa ummu xabiiba markuu isku dayey inuu fadhiisto gogashii rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayay ka laalaabtay gogasha wuxuu ku yidhi gabadhayda ma gogashan ayaad iga dooratay waxay ku tidhi tani waa gogashii rasuulka adiguna waxaa tahay nin mushrig ah oo najis ah cabdulaahi bin mascuud athaqafi ayaa asxaabtiisii ku yidhi markii uu ka soo noqday xudaybiyah qoomkaygiiow waxaan booqday boqorrada kisra kaysar iyo najaashi allaah baan ku dhaartayee weligay maanan arag boqor loo qadariyo sida muxamed u qadariyaan asxaabtiisa allaah baan ku dhaartayee haddii uu candhuuf tufo iyadoon dhulka gaarin ayay ku dhacaysaa gacanta mid ka mid a asxaabtiisa ka dibna wuxuu ku masaxayaa wejigiisa iyo jidhkiisa markuu wax amro waxay u fulinayaan si deg deg ah markuu weyse qaato waxay ku dhowaadaan inay isku dagaalaan biyaha weysadiisa markuu hadlo waxay hoos u dhigaan codkooda indhahoodana uma dhammaystirayaan تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii sagaal iyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada waxaa inoo ballana xalqada xigta sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabinay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى